bismi illaahi raxmaani raxiim maantay waa labadii bisha december laba kun iyo saddex boqol laba kun iyo saddex iyo toban waxaan ahay prime ministerka xukuumadda soomaaliya oo halkii sanoo u dambeysay sii shaqayn soo shaqaynahay diyaarna waxaanu ahay intii alla ii qadaro inaan dalkayga iyo dadkayga usii shaqeeyo maanta waxaan u qabtay kulankan gaarka ah inaan la wadaago ummadayda iyo caalamkaba arrimo la soo dartay dowladnimada soomaaliya oo mararka qaarkood ay habboon tahay inaan hoos lagu haynin si fiican dadka loola qaybsado si caafimaad leh oon dhibaynin dowladnimada soomaaliya dadka soomaaliyana aanan ka mixnin sidaas waa sida aan maanta ku talagalay ilaahay idankiisna waxaan rajaynayaa akhbaartan si degan oo maangalan inaanu u kala dhegaysano waxay isugu jirtaa taariikh kooban iyo khudbad dheer oo nagu talagalay in ummadaydu ay dhagahooda ku dhegaystaan ee waa mahadsantihiin labadii labo ilaa saddex wiil oo lasoo dhaafay waxaa jiray ismaandhaafiya oo u dhaxeeyey aniga iyo madaxweynaha ma rabo inaan aada uga faalloodo laakiin waxaan ku tilmaamay saldigiisu inuu ahaa mid constitutional ah oo dhinacna taariikhdii soomaaliya dhinac kale ah oo tobankii sano o oo la xidhiirta iscasil iyo iscasili maayo arrintaasi arrin fudud ma aha laakiinse tobankii sano oo u dambeeyey taariikhda sooma dowladnimada soomaalida soomaaliya way ka dhex muuqatay arrintaas iyada ahi waxa weeye maantay anay i mudatay inaan wax mudan ka idhaahdo xal macquulana u helo sidii danta caamka ah iyo danta dowladnimadu ay ku jirto arrintaas ayada ah markay ila soo gudboonaatay waxaa igu soo igu dhacay isla markiiba madaxayga ku soo dhacay waxyaabo badan oo si degdeg ah inaan u gocdo oo jawaab ugu helo ay khasab noqotay waxaa igu soo dhacay taariikhdii warkan asaga ah oo iscasil iyo iscasili mahayo iyo dhibka uu dowladnimada soomaaliya ku soo qabtay labiyo tobankii sano oo ina dhaaftay waxaan xusuustay laga bilaabo prime minister cali galle ilaa iyo prime minister cabdiweli iyo intii u dhaxaysay oo dhan mid mid uma tirinahayo laakiin dhammaan waxay ahayd hal mushkilad oo soo jiitamaysa oo runtii si xal loogu helaa ay adkaatay mar kastana dowladnimadeenna iyo rajada ummadeenna wax u dhimaysay waa igu soo dhacday arrintani inaysan ahayn arrin iska timid laakiinse waxyaabihii dowladnimadeenna gaasirayay oo taariikhda noogu jiray qayb ka mida inay tahay taas waa igu soo dhacday waxaa kaloo igu soo dhacday isla markiiba rajada badan iyo hanka badan oo dowladnimadeenna maantay ay mudan tahay in loo qabo dadkuna uu u qabo caalamkuna ka sugaayo isla intaa marka kadib waxaa igu soo dhacay in golaha baarlamaanka oo la igeeyey bishii november laba kun iyo labiyo tobankii uu igu ansixiyey kalsoonina igu siiyey laba boqol iyo sagaal iyo toban cod iyadoo ay fadhido laba boqol iyo labaatan iyo shan xildhibaan lixda maqan saddex baa aamusay saddexna maya bay yidhaahdeen aada bay culays iigu noqotay laba boqol iyo sagaal iyo toban xildhibaan ammaanadii ay saareen waxaa kale oo igu soo dhacday sheeko soomaali marar badan aada dhaqankeenna looga yaqaano oo marka qofka ay la soo gudboonaato arrin inuu ka jawaabo ay noqoto aan aada dhaqanka uga dhex arko oo la aada wada xusuusan kartaan oo ahayd haddii mushkiladu kugu tima hawlu kugu timaado su-aal adagu kugu timaado ma waxaad uga jawaabaysaa si adiga kuu roon mase si taariikhda iyo dowladnimada u roon si kale marka loo dhaho dhaqanku wuxuu ohan jiray ma waxaan uga jawaabnaa si annaga noo roon mase si ilmaheenna dambe u roon anigu waxaan u dhigay ma si aniga ii roon mase dowladnimada iyo mustaqbalka soomaaliya u roon umuurahaasoo dhani waa igu soo dhaceen jawaab degan yaan dib u ceshay anoo aanan waxba runtii aysan ugu dhicin nin kale waxaan idhi arrintani ma waafaqsanaa dastuurka iyo nidaamka dawliga ah fadlan haynu waafajino sida caadiga ahay runtii arrintaas ayada ah ma aanan diyaar u ahayn inaan wax xun ama wax dhiba marnaba aan aniga iyo madaxweynahayaga ayna dhex maraan madaxweynahayaga aan sharaf badan uhayo runtii laakiinse waa ka badin waaye markaan intaasoo dhan soo eegay waxaan arkay inay habboon tahay in arrintan xal loogu helo si waafaqsan constitutionka si waafaqsan dowladnimada inaan lagu xalilinin suuq madow iyada oo aysan runtii intaasoo taariikha ay lahayd waxa weeye waa in la mariyo waddada aan is odhan karno sidaan baa dowladnimada iyo dastuurka dan u ah sidii baan anoo aada u degan u sheegay madaxweynaha inay habboon tahay arrintan inaan haa iska idhaahdo dowlad iyo dastuur baynu leenahay ma nihin ciidan dhulka ku qabsaday xoog waxaanu ku qabsannay dadka ogolaanshiyo iyo dastuur baanu madax ku noqonnay inaanu midaa si degan aynu u aqbalno inaanu marino dastuurka iyo marinka dawliga ah way ka soo gudubtay intaas markay noqotay arrin aada beledka loogu ogyahay laakiin anigu aan ku faraxsanahay inaanan si degdega u shaacinin waxaan soo saaray press release aan odhanahayo arrintan waa arrin constitutional crisis dalkeedu yahay ee ma aha arrin siyaasadeed waa in lagu xallilo qaab waafaqsan institutionska soomaaliya si waafaqsan gacanta soomaaliyana waa inay xal loogu helaan marka aan saa leeyahay waxaan diidayay oon ka hortaagay dhaqankii ahaa in dibadda laga yimaado dhexdhexaadin la galo ama inta la yidhaahdo soo baxa banaanka aad ku naqashaan madaxweynihii iyo prime ministerkii baa wax soomaaliya la xiriira dhexdooda lagu dhaxay aada bay ii damqaysay mana waana dhaqanada inay bedelmaan ay dhab tahay ana ku talagalay inay bedelmeen statementgaygii si kooban wuxuu ahaa arrintani waxay dalka ku haysaa constitutional cri faragelin dibaddana uma baahnee waa in institutionska soomaaliya gudaheeda lagu xallilaa go-aankaas inaan qaato waa ku faraxsanaa waxayna iga ahayd wax waxtar u ah dowladnimada iyo inaan baranno khilaafkeenna inaan la aadno si dastuuri ah inaan inta uga fakero xal gudaha aan raadsanno marka ansaa lahaa waa hubaa inaan contribute gareeyey inay wax noo taraacba inaanu kobciyo oon baranno sida khilaafaadka iyo ismaandhaafka iyo wixii laysku qabto aynu u niraahno maya waxaan ka leenahay constitution runtii arrin arrintaas waafaqsan bay ahayd nasiib wanaag arrintaa waa ku guulaystay wayna noo hirgashay inaysan naga noqonin mid dibadda laga soo farageliyo arrintii ka bilaabatay khilaafka noocaasa oo asalkiisa constitutionalka u arkahayay muddo gaaban gudaheed waxay isu beddeshay mooshin baarlamaanka taga lama yaabin lama yaabin laakiinse mana filayn mana ku faraxsanayn sababtoo ah dariiq bay lahayd qaab bay lahayd mooshin baarlamaan oo xukuumadda si gaar ah wax looga tabanahayo oo la leeyahay shaqadeedii waa ka soo bixi weyey ajandaha aan ka wada hadlaynay mid gaar ah buu ahaa maahee mid halkaas gaarkiisa runtii ma ahay ayada laftigeeda kama nihin maxaa yeelay waxaan diyaar u ahaa horeyna ugu soo noqday maanta meesha soomaaliya marayso waxyaabo badan in lagu talagalo in la barto xal uguba oo waara oo dulqaad leh in loo helo tii baan u hela u arkay tii baan la tacaalay isla markii aan arkay in la diyaariyey mooshin oo arrintii dhanka baarlamaanka ay u wareegtay waxaan sameeyey isla markiiba warshaddan ayaan u qoray guddoomiyaha baarlamaanka oon leeyahay waxba kama qabo in arrintii ay isu beddeshay mooshin laakiin ha la siiyo xukuumadda fursad ay isku difaacdo oo bal arrintan moosinku ku xusan inay tahay moosh arrintan sida aynu u aragno bal hanala ka dhegaysto kadib say ugu fududaato xildhibaanada inay ayagoo macluumaad haysta ee codkooda iyo waxay la noqoto ay ka dhiibaan waa mahadsan yahay guddoomiyaha baarlamaanku si aada u dhow buu usoo dhoweeyey xaqna waad u leedahay waana ku siinahayaa kala dooro maalinkay arrintu bilaabanayso oo oo mooshinka la akriyahayo iyo maalinka doodu dhammaato kee mid soo dooro aada baan uga mahadnaqay halkaasay arrintu ku dhamaatay isla markiiba waxaan alleestigareeyey tobanka wasaaradood oo xukuumadaydu ay ka kooban tahay wasiiradoodii waxaan u sheegay warqadan baan u qoray wasaarad walba ha soo diyaariso waxqabadkeedii si loo arko ummadda iyo baarlamaankana aanu la qaybsano bal halkii sano waxaa la qaybiyey dabcan aniguna waxaan ahaa hogaanka xukuumadda waxaan soo diyaarsaday khudbad halkan ku jirta oo dheer oo ka horeynaysa intaan wasiirada sida gaarka loogu baahdo hortood inaan hadlo khataba halkan waxaa ku jirta khudbadaydii dabcan tobanka wasaaradood oo oo ka tirsan xukuumadayda mid walba waxay la soo diyaargarowday waxqabadkeedii si aanu baarlamaanka iyo ummadaba ula qaybsano halkii sano wixii aynu qabanay ayaguna go-aanka ku habboon ay gaaraan ilaa iyo intaas arrintu way soo socotay kadib waxaa bilowday maalinkii shalay ahaa waxaan u tegay guddoomiyaha baarlamaanka anoo ka codsan raacahaya codsigaygii waxaan idhi intaan la furin dooda golaha waxaan rabaa khudbadaydan inaan akriyo waayahay wuu yidhi isug ii diyaargarow tobanka ilaa koob iyo tobanka inta udhaxaysa waan u diyaargaroobay waxaan diyaarsaday oo soo dhoweystay khudbadaydan golahaygii sharafta badnaana waa waa wargeliyey si ay u soo diyaargaroobaan wixii ay qabteen jawaab ayaan weynay kadibna waxaanu na soo gaartay goluhu ma tegi doontaan waa la akrin doonaa eedayntiina go-aanna waa laga gaari doonaa arrintaasi waxay noqotay wax la yaabay sidee ku dhici kadhaa anoo ah prime ministerkii dalka anoo xukuumaddaydii mooshin laga keenay anoo muwaadin ahaan xataa xaq u leh haddii lay eedeeyo inaan go-aan layga gaarin in aan hadlo maahe sidee ku dhici kadhaa xukuumadda dhan ee soomaaliya oo constitutionalka oo maanta taagan inta mooshin laga keeno in la siin waayo fursadda ah inay isdifaacdo waxaan la yaabay yaana eedaynahaya yaase mdhankayga ka hadlahaya arrintaas xal waa u waayey laakiin wax la yaab lahay noqoto ummadduna waa la socotaa ilaa iyo haddana jawaabu ma heli mar labaad baan fakeri sidii tii hore aan u aqbalay oon idhi yaana la faragelinin ha loo daayo umuuraha gudaha ma hadlin mar kale annaga international communitigu saamayn weyn bay nagu leedahay howlo badan bay nagu nala qabtaan wax badan bay nala kaalmeeyaan dowladdeenna aad bay u gacan qabtaan oo u garab taagan yihiin waxyaabo badanna waa nala og yihiin laakiin runtii ma alleerti garayn sababtoo ah mar kalaa mabda ahaan waxay iga tahay mushkilada soomaaliya ha la barto gacanta soomaaliya in lagu xalliyo maanta waxay maraysaa iyada oo mooshin xukuumadda ka dhan ah oo ah midka halkan ku xusan oo ka kooban shan qodob oo aanan hadda halkan kaga faalloonayn laakiin jawaabahoodii halkan ka hayo maalinkii labaad lagu dhegaysanayo baarlamaanka anoo ah prime ministerkii dalkana aan la ii ogolayn inaan ama dhegaysto ama isdifaaco arrintaani waa arrin aada u xanuun badan laakiin maxaa gudboon maxaa gudboon su-aalahan iyo kuwo kaloo badani waa ila soo gudboonaan doonaan waxayse u baahan tahay maanta oo kale halkan markay marayso sidee xal loogu helaa xalku waxaa weeye laba arrimood waxa weeyaan marnaba ma eedaynayno baarlamaankeenu waxa weeye baarlamaankeenu waa dadaalayaa waxa weeye waa ku inuu xal helo waa ku dadaalaya laakiin waxaa jira wax anaan fahmi karin oo wuu ku adag yahay waana garan karaa in mooshin iyo difaac ay isla socdaan laakiinse mooshin iyo difaac in la kala reebo waa wax ugub awey maxaa ku khasbay kolba uga darimayno baarlamaanka laakiinse mana anaan garowsan in saas wax u dhacaan sidaa in wax u dhacaana runtii aad baanu uga xunnahay mar kasta wax badan baanu institutionskeenna ugu dulqaadanaynaa sababo badan awgood laakiin middaani xoogaa waa kababadis waxaad moodaa inay adag tahay laakiin marnaba princibalkii ahaa soomaaliya yaan looga darin soomaaliya umuuraheeda gacmo shisheeya yaan lagu faragelin marnaba ma yeelayn oo ma fakarahayo aniga iyo xukuumadayda laakiin way xanuun badan tahay meelahaasoo kale inaan horay uga soo gudubnabay ahayd si kastaba ha ku dhacdeen halkaas ayay maanta maraysaa su-aalo badan baa xalay ilaa xalay ilaa shalay markii la yiri ma tegaysid adoo prime ministerkii wadanka baarlamaanka yaa laysoo weydiinayay waxaa la ka mid ahaa su-aalihii adkaayoo laysoo weydiinahayay maxaa la qarinahayaa oo aad inaad baarlamaanka ka sheegto la diidahayaa waxaa ka mid ahaa su-aalihii kaloo laysoo weydiiyey baarlamaanku adoo maqan oo xukuumaddeedii ay wada maqantaho aysan isdaaficinin haddii ay go-aan soo saarto ma aqbali doontaa labada arrimoodba anuu kaga jawaabahaya mabda-i ahaa horeyna iima soo marin wax soomaaliya u turid amaahee wax wax u dhimahayana ma samaynayo labadaba waxaan rabaa inaan ummadayda horteeda uga jawaabo midda hore maxaa la qarinhayaa ahay oo maxaa lagugu diidahayaa waxa aada og tahay oo la diidahayo inaad ummadda iyo baarlamaanka la qaybsataa maxay tahay waa ka jawaabayaa ko waa dhab inaan wax badan ogahay sababtoo ah hal sano baan fadhiyey xafiidkayga oo prime ministerkii dhabta ahaa oo soomaaliya ahaa xog badan inaan hayo layskuma hayo laakiin waxaan caddaynayaa weligiina ma yeelin mana yeeli doono xog soomaaliya wax u dhimaysa inay wax u tagta maahee inaan ama meel public ah ka sheego ama dagaal iyo sidaani waa khalad ee khalad khalad ku sax inaan dhaho maya sidaa lacaligeed waa hubaal ubadaydan halkan ku taalloon baarlamaanka ugu talagalay haba yaraatee wax soomaaliya dhib u ah ama dib u celinhaya institutionska maanta soo kacaya kuma jirto mana u ogoli taariikhdayda inay gasho daacid maalinkaasuu soomaaliya xagraday horeyna uguma jirin haddana ma geli doonto sidaa lacaligeed taas waa in laga walwallacaadaa wax khatar ah waadna dhegaysan doontaano waa idiin wada arkin doonaa laakiin mabaadi'daan ku shaqeeyo oo dhan baaba waxay ahayd lagama yaabo wax kastoon ogahay wax jibudhac ama shoog gelinahaya geedi socodka soomaaliya ee dowladda in afkayga ay ka soo baxdo waan uga turahayaa waan jeclahay dalka iyo dadka waan u soo shaqeeyey mana rabo taariikhdayda inay in yar ay ay taabato waan ka gudbahayaa su-aasha labaad oo ah adoo maqan haddii baarlamaanku xukmi gaaro oo yidhaahdo sidaas baanu ka garanay ayadoo aan la isdaaficinin oo qodobadii lagu soo eedeeyey aan laga difaacay maxaad yeeli doontaa ayadana si sahlan yaan weliba horay horay ayadoo baarlamaanku uusan dhammaysan doodiisi uga sii jawaabahaya iguma jirto wax soomaaliya dhibahaya sina inaan sameeyo waa ogahay in arrintani marin darro tahay waa ogahay waxaan taariikhda ka dhicin inay tahay ma dacweynoo caalamka uma sheeginoo inay soomaaliya dhigto ma rabo wax alla waxay soo saaraanna waa ku qancahaya waa ku qancahayaa weliba waa ku dhiirigelinahayaa anoo maqan haddii ay iga so go-aan gaareen ma dhihi ma dhahahayo saasaad yeeshee inta u tago yaan si sharaf la hortooda uga qiran doonaa hadday go-aan kasta oo ay soo saaraan taasna labadiiba arrimoodba halkaas ayaan uga jawaabahayaa intaas maaha waxaan ku dulqaatay waa waxyaabo badan muddadii koobnayd khilaafku waa wax waa dhib badan yahay waxaan ogaaday soomaaliya waxyaabaha muddada dheer kumeelgaadka aanu ugu jirtay dowladnimaduna nooga daahday xukuumad jirta oon wax qaban inaysan jirin waa waayo aragnimada aan helay laakiin khilaafku wuxuu ahaa waxa ugu badan oo dilahay in xukuumadahaasi ay meelihii laga sugahayay ay gaaraan waxaan ka arkay labadii wiil ilaa saddexdii wiil oo ugu dambaysay inta soomaaliyada maanta ka go-day baan arkay waxaan ku soo dulqaatay ma aha hadda waxa weeye inaan soomaaliya kaga hagoogto interventionkii hala dhexdhexaadiyo odayaasha inaan kaga hagoogto crisis inaan ku abuuro baarlamaanka ma aqbali doontaa go-aankiisa iyo in kale inaanan aanan eedaynin ama dhibaato kale aanan keenin maaha waxyaabo badan baan runtii kaga soo hagoogto soomaaliya anna ku faraxsanaa khilaafku markuu bilowday welwel baa dadka ku dhaca institutionska dadka jooga way kala tagaan gaar ahaan ama way kala danaysaa gaar ahaan waxaan rabaa meel kale uma soo qaadanayo tusaale xukuumadaydaan rabaa waxay noqotay in wasiiradii ay walwalaan markii ay noqotay in la yidhi khilaaf baa halkaa jira waxaad arkaysaa mid kugu dhawaanahaya iyo mid kaa dufkahaya waa dhaqanka waxaa la yidhi ee marka khilaaf dhaco aad bayna dhib ugu badan tahay runtii waa yeeli kara si sahlan kuwa iga dufkahaya oo dhahahaya dhaqan baa jiri jira saas yeel ama sababo badan awgeed dufkahaya waa waa yeeli karay inaan fire gareeyo saacaddan la joogana kulligood waa wada rufsayn karaa kii alla kii aan damco shaqada waa ka fariisin karaa laakiin institutionska soomaaliya saas dan uma aha dan uma aha haddaysan dan u ahaynna ma rabo crisis cusub inaan soomaaliya geliyo wasiirkani waa welwelay oo waa kaa warwareegay marka ka aarso maya wasiirkani waa wasiirkaygii institutionist baan ka tirsannahay hadduu welwelay asaga maaha welwelku waa khilaafka kore marka hadduu yihi ma halkaad aadaa ma halkaad kii igu soo cararayna ma gulnayn ilaahay hortiisa marka la fiiriyo kii iga cararay oo welwelay oo shaqo kala qabsadayna ma ciqaabin maxaa yeelay ma rabo institutionkan jilicsan inaan maaragtay uga daro maantay arrintii oo laga doodahayo golihiiyo c b c ah aysan dhibi jirinin rajadii soomaaliya oo aanan taabanin laakiinse aan wax ku darnay oo arrinta inaanu u gudbinno si kursi si gacmo soomaaliyeed oo institutionska soomaaliya in lagu xalilo wax alla wixii ka soo baxana la qabto yaanu dariiqeeda haynaa waana sii ballan qaadaynaa inaan ku hagoogana inaan nala faragelin maaha wixii ka soo baxana waa aqbalaynaa gebi ahaan waa hawl iyo qalbi aan u leenahay soomaaliya waana sii wadi doonaa waa kasii gudbahayaa arrintaas waxaan rabaa inaan si kooban marka uga hadlo su-aalihii loo baahnaa waa ka jawaabay waa caddeeyey in asalka khilaafkan suu ku yimid waa caddeeyey siduu kusoo gaaray mooshinka waa caddeeyey khaladkii kale oo aan tirsaday laakiin aan ku saburay waa caddeeyey wixii khilaafaadkii ahaa oo soo baxay inaanan qofna ku ciqaabin ee xukuumaddayadii intaasi tahay waa caddeeyey inaan go-aan xad ah ka sugayno baarlamaanka anna aqbali doono taa marka aan ka gudbo waxa aan rabaa inaan u gudbo khudbaddii aan ka jeedin lahaa baarlamaanka oo sideedii ah waxna aanan ka dhimin waxna aanan ku darin inaan halka ka jeediyo oo haddii baarlamaankii la diiday inaan ka jeediyo sabab kasta ha keentee ummadda iyo caalamkaba inaan la qaybsado anoo ka sugahaya waa ogahay cod ima siinahaya oo codku xaggu yaallaa laakiin garowsiyo iyo aqoonsi ka sugahaya maxaa yeelay dowladnimada aan maamulayno waxaa iskale dadka soomaaliyeed meesha ugu badan oo wax la taarto ama wax la dhigta oo shaqada loo hayaa waa dadka soomaaliyeed waxaan khudbadan ugu talagalay dhagahooda inay ku maqlaan bal eedayntii baarlamaanka waxaan qabo si kooban wax badan waa ogahay laakiin waxaan is-yiri lama qarin karee ummadda la qabso oo caqabadihii jiray qayb ka ahaayeen ayagana si kooban baan u taabanaya idinkoo raalli iga ah malaha waa dheereeyey aragtaydii yaan waxaan rabaa si toosa inaan u galo khudbaddii aan ugu talagalay inaan baarlamaanka ka jeedo khudbadda iyada ahi waxay u taallaa sidan soo socodka bismi illaahi raxmaan iraxiim marka ugu horeysa waxaan salaan waafiya u hibaynayaa guddoonka iyo xubnaha golaha haybadda weyn ee shacabka oo ay habboon tahay in mar walba la xasuusto in fadhigiisa guud yahay hay-adda dastuur ahaan ugu sarraysa uguna awood badan qaranka soomaaliyeed mudanayaal iyo marwooyi markay taariikhdu ahayd afar iyo labaatankii bisha novembar laba kun iyo saddex iyo toban waxaa golaha sharaf sare la iga keenay hindise mooshin la xidhiidha kalsoonida xukuumadda fursaddan qaaliga ah ee guddoonku isiiyey waxaan uga faa'iidaysanayaa inaan uga jawaabo su-aalaha shanta ah ee moosinku ka kooban yahay su-aasha koowaad su-aasha koowaad waxay la xidhiirtaa su-aalo layga weydiiyey marka la eego barnaamijkii aada la timid xukuumaddu ay la timid sanadkii hore ee novembar shanteedii ma wada fulay mise ma wada fulay shan qodob oo arrimaha gudaha arrimaha dibadda arrimaha s- een, bulshada iyo arrimaha maaliyadda iyo dhaqaalaha ah yaa qorshahaasi ku koobnaa waa su-aasha koobaad su-aashaas baan u gudbahayaa bal inaan ka jawaabo waa arrin su-aasha ugu dheer waxayna la xiriirtaa dhammaan eh, barnaamijkii aan gudbiyey shantii november tani waa su-aasha aasaasiga ah kuwa kale afarta kale waa su-aalo kookooban aada u kooban oo iyagana jawaabahoodu ay soo socdaan midda middanse waa ku daahi doonaa maadaama ay aada u dheer tahay waxaana taaban doonaa afartii arrimood oo muhibka ahaa ee dhammaantood si aan jawaabo waasiya uga bixin waayahay Een, jawa- jawaabta su-aasha koowaad waayahay iyaduna waxay ku bilaabanaysaa ee, horudhac kooban jawaabahayga muushinkan waxaan jecaa- jecelahay in aan ku bilaabo weedii ina farxa faraxa gelisay ee beesha caalamku lix iyo tobankii sebtembar ka soo jeedisay brussels ee ahayd sidan kadib markaan ku qanacnay horumarka la taaban karo ee xukuumadda soomaaliya ay ka samaysay dhinacyada siyaasadda ammaanka dib u heshiisiinta iyo arrimo kale oo muhima waxaanu go-aan ku gaarhay in shirka brussels loogu aruuriyo soomaaliya taageero dhaqaale oo badan si loo dhiirigeliyo loona taageero horumarada ay iyo calaamadaha wanaagsan ee dowladnimo ee ka muuqda soomaaliya statementigani waa statementigii brussels laga soo jeediyey markii na lakugu aroorinahayay hantidii badnayd ee laba dhibic afar bilyan oo dollar ahayd lix iyo tobankii sebtembar taa micnaheedu waxa weeye caalamku wuxuu aqoonsaday wixii soomaaliya ka dhacayay ayagoo lagu bays garaynayo wixii dhacayna waxaa loolo kaga abaalguday in brussels naloo naloo qabto weedhaas brussels iyo shirarkii kale ee london yokohama geneva iyo kuwo kale ee qorshaysan intuba waxay ka markhaati kacayaan kana tugtumayaan qiimeyn caalami ah oo dhexdhexaad ah oo dhexdhexaada markaan uga dan leeyahay waxa weeye aan ka imaanin dhinac dowladda ah ama shacbigeeda laakiin dhinac banaanka naga aha oo eegahayay qiimeynahayayna waxa gudaha ka socda Ee, dhanka kale imf bangiga adduunka iyo bangiga horumarinta africa way aamineen oo ku qanceen isbeddelka iyo horumarka aynu ka samaynay aynu samaynay iyo waxa nooga qorshaysan maamulka maaliyadeed iyo dhaqaalaha dowladdeena hay-adahaasi lama dhaqmaan xukuumadaha fashilaya waxayse dhiirigeliyaan kuwa degdegta u kabanaya ee mustaqbal kale sida soomaaliya oo kale sida caalamku noola dhaqmayo waxay sawir cad u tahay sida aan u maamulayno siyaasadda arrimaha gudaha ee soomaaliya taa micnaheedu waxa weeye waan guulaysanay ee ma anaan fashilin haddaba maxaa noo qabsoomay muddadii koobnayd ee halka sano ahayd waxaan ku bilaabayaa inta aan shaqada la gelin waxaa la eegaa qofka isbedel doonka ah dhaqankiisa iyo siyaasaddiisa halkan waxaan soo gelinay bal ha la eego dhaqanka iyo qaabka aanu ku bilownay shaqadii soom inta aanaan aanu aaminsannahay ama aan u maray shaqadii aynu qabanaynay waxaan la nimid dhaqan iyo mabda' siyaasadeed oo cusub oo ku dhisan isbedel doon saldigiisu yahay sinaan abuurid xasiloomi siyaasadeed dhaqan shaqo samir badan iskaashi iyo musuq maasuq la-aan isbeddelku waa xanuun badan yahay caadiyanna sahal looma aqbalo hase yeeshee maanta beelaha soomaaliya ee shanta ahi waa siman yihin taa micnaheedu waxa weeye horteed ma sinnayn dumarkii dumarku markii ugu horreysay bay si maktab ahaan u muuqata uga qayb qaadanayaan siyaasadda dalka xukuumad ahaanna waxaanu muujinnay in aanaan ahayn mulkiilayaasha siyaasadda soomaaliya balse aanu nahay maamulayaal oo qura tusaale waxaan si isdaba joog ah u qabannay shirweynihii cadaaladda siyaasadda waxbarashada culimada ca- iyo caafimaadka haddana waxaa noo qorshaysan shirweynihii amniga halkaas waxaa ka muuqata in talada dalku u sii gacangelayso dadka weliba annagoon si buuxda u dhaqangelin habka federalismka ee aan dooranay kuna qeexan dastuurkeena siyaasadan iyo dhaqankan cusub ee xukuumadaydu waxay horseed u yihiin isbedel la aamini karo ee soomaaliya aan u horseesay dhaqanka iyo caqliga aan shaqada ku bilownay si kooban waxa weeye ummaddu ha sinaato ha aaminto shaqada ha isu dulqaadato ha gacanta ha isqabsato rag iyo dumarba hana yeelato talada marka aan ka hadlayo shirarka shirweynayaashaan kala duwan oon ka hadlayo micnaheedu waxa weeye talada shirka ka timaada waxay ku baysgaraysnaan doontaa siyaasadda dalka sidaa la alligeed ayadoon federalismkii noo qorshaysnaa usan wada hirgelinba siyaasadda aan ku shaqaynaynahay waa mid dadka ka timid ma aha midaan annagu jeebka ka qaadanay sidoo kale hoosta waxaan ku xusay mabda'a ah siyaasadda mulkiilayaal kama nihin maamulayaal baanu kana halkaas waxaan kaga gudbahayaa dhaqan iyo mabda' siyaasadeed oo cusub oo xukuumadaydu kow soomaaliya ku bilowday waa ilaahay mahadiisa cidnaba abaal kagama rabno laakiinse waa ku faraxsannahay inaanu bilownay hadda wixii ka dambeeyana dariiq aan laga laaban doonin ay noqoto waayahay waxaan ka hadlayaa hadda xagga amniga iyo la dagaalanka argagixisada waxaan la nimid isbedel dhab ah ee hoggaanka tayada tababarka iyo kororsiimo tirada soddon ilaa afartan boqolkiiba noocyada ciidamada qalabka sida koob iyo toban bilood kadib maanta agabka kala duwan ee ciidamadeenna annagaa la nimaadna ee uguma xifrin amisom maanta mushaarka ciidamadeenna kama sugno wadamo saaxiib ah ee khasnada dowladda laga baxshaa dhammaadka bil walba maanta nama saara cunaqabatayntii hubka ee si xorriyad leh baan usoo gadanaa hub iyo saanadba maanta tababarka ciidamadeenna waxaa lagu qabtaa dalka gudihiisa waxaana kor u kacay tayadii disibliinkii kalsoonidii iyo waxqabadkoodaba diyaar marka la gaaro laba kun iyo lix iyo toban tirada ciidamadu waxay kordhi doontaa in ka badan laba shibaar intaan ugu nimid novembar laba kun iyo labayo tobankii xagga amniga iyo ciidamada waxaan maanta iska kaashanaa in ka badan lix wadan oo saaxiib ah iyo wadamada gobolka ee ciidamadu soomaaliya ka joogaan ee u dhabar adeegay kaalmaynta amnigeena dhanka la dagaalanka argagixisada oo ah mushkiladda ugu adag ee hortaagan dowladnimo ana qaada ee soomaaliya waxaanu xaqiijinay guulo wax ku ool ah ee xagga xoraynta xog ururinta muquuninta cadowga wacyigelinta dadka dhaqan celinta dhallinyarada iyo iskaashiga caalamkaba tirada amisom ee aan iska kaashanno amniga iyo la dagaalanka argagixisada waxaa degdeg ugu kordhi doona in ka badan afar kun oo ciidan ah waxaa noo qorshaysan dhowaan howlgal baaxad leh ee isugu furm ee uu isugu furmi doono dhammaan dalkee waddankeennu faahfaahin in ka badan faahfaahin intaa ka badan halkan kama bixinayo waxaanse ilaahay ka rajaynayaa sidaan ku talagalnay in bartamaha sanadka soo socda ee laba kun iyo afar iyo toban aan gaarno soomaaliya aada uga beddelan tan maanta gaar ahaan xagga isu socodka iyo muquuninta xagjirka hubaysan waxaan idin xusuusinayaa in argagixisadu tahay mushkilad dhab ah ee dariska iyo caalamkuba nala wadaago sidaas awgeed iskaashigoodu waa gax istraatiijiyadayada dhabta ah ee xagjirnimada hubaysan ku aadani waa dulqaad la-aan iyo ciribtir buuxa xagga siyaasadda iyo dib u heshiisiinta si aan u dhegaysanno talada dalka dadka ulana noolaanno dareenka dadka waxaan booqasho ku tegey puntland galmudug ximaniyo xeeb dhuusamareeb caabudwaad beledweyne jawhar balcad afgooye marka baydhabo garbahaarey iyo kismaayo waa dalka xooggiisii wey heshiiskii adis ababa waa guulaystay wuxuuna suurto geliyey soo isbixitaanka maamulka jubbooyinka wadahadalkii aan bilownay ee istanbul ee saddex biloodlaha ahaa waa socdaa qorshihiisiina kama leexan dantuna waa in lagu gaaro wadajirka soomaaliya burcad badeednimadii ka jirtay xeebaha iyo badaha soomaaliya hal sano kadib maanta waa baaba qafaalkii iyo madax furashadii xanuunka iyo ceebta badan nagu hayn jirtay waa laga raystay maamulka hawada soomaaliya labaatan sano kadib ugu dambayn abril laba kun iyo afar iyo toban ayaan si rasmi ah ula soo wareegi doonaa maamulka iyo kharabkii laga arooriyey muddadaas oo ka badan labaatan milyan oo dollar xagga arrimaha bulshada waxaan alifnay kuna guulaysanay qorshe waxbarasho oo noociisu ku cusub yahay wadamada dagaalada sokeeye ay daashadeen sida soomaaliya ee la yidhaah aada dugsiyada oo hal milyan oo arday ay waxbarasho ku helayaan muddo gaaban ilaa hadda kun iyo shan boqol oo macallin ayaa la qoray in ka badan kun macallin ayaanu iyana dib ugu yeerray si ay u howlgalaan caafimaadka qaab cusub baan u wajahnay ee suurto gelinaya caafimaad bulsho ee sugan oo dhammaystiran ilaa iyo hadda gobollada oo dhan ma aanaan wada gaarin sababo amni awgeed hase yeeshee barnaamijka e b h s waa tijaabo caafimaad ee waddamada nooceenna oo kale ahi ay ku liibaaneen annana waa ku adkaan doonaa hirgelintiisa barnaamijkaas waxaan la kaashannaa hay-ado caalami ah iyo waddamo saaxiib ah biyaha ceelasha dhaadheer in ka yar muddo sanad ah ayaan qorshaynay in laga qodo dhammaan qaybaha soomaaliya boqol iyo lixdan ceel oo maaliyaddooda aan ka helnay oo i c da iyo bangiga islaamka hawshaa dhaqangalkeedu waa bilaabnay adeega boostada dadaal badan kadib waxaan dib u soo ceshanay xubinnimadeennii buuxday ee adeega boostada ee caalamiga ah oo aynu muddo labaatan sano ka badan ka maqnayn tallaabadaa muhimka ahi waxay horseedaysaa in dhowaan adeega dhinaca boostada ah oo ku tiirsan adeega guud ee boostada caalamka dalkeenna laga hirgeliyo adeegaasi waa mid aakhirka ku faafaya dhammaan qaybaha kala duwan ee dalka iskuna xiraya dalka iyo dibadda xagga xuquuqul insaanka waxaan samaynay tugta difaaca iyo horumarinta xuquuqul insaanka waa rodma waxaa ammaan naloo ka soo jeediyey markii ugu horreysay shirkii jineeba ee sanadlaha ahaa ee soomaaliya loo qabtay xagga arrimaha maaliyadda iyo dhaqaalaha iyo dib u dhiska waxaan horumar midhodhal midho dhal ah oo caalamku garwaaqsaday ka gaarnay maamulka maaliyadda min xerayn ilaa kharaj waa hab suuro gelinaya in loo maamulo maaliyaddeenna qaab muuqda la aamini karo ee musuq maasuq la-aan ah barnaamijka s s s waa noo shaqeeyaa hadda in ka badan lix boqol lix boqol oo shaqaale ah ayaa bil walba mushaarka toos uga qaata isla barnaamijkaas waxaa ku mataanaysan mashaariic yaryar oo loogu talagalay qaybaha dalka ee kala duwan dakhligeenna guud oo bishiiba ahaa laba dhibic shan milyan oktoobar laba kun iyo labiyo tobankii maantay waa sagaal ilaa toban milyan bishiiba xisaabaheenna oo dhani waxay maraan habraaca xisaabeed ee dowladnimo iyo miisaaniyadda taa micnaheedu waxa weeye waxaan miisaaniyadda iyo sistamka dawladda soo marin ma ma ma ma ka dhex jiraan bangiga dhexe si buuxda buu u shaqeeyaa maanta waana meesha keliya ee dowladdeenna wax walba oo maaliyad la xiriira u soo maraan gudaha iyo dibaddaba korortiimo maaliyadeed oo joogto ah miisaaniyaddeenii laba kun iyo saddex iyo toban oo si sharci ah u martay baarlamaanka waxay ka badnayd afar iyo labaatan dhibic saddex boqolkiiba miisaaniyaddii sanadkii laba kun iyo labiyo toban tan laba kun iyo afar iyo toban oon ee sanadka soo socda ee aan diyaarinayna waxay ka badan tahay boqolkiiba boqol iyo labo tii laba kun tan hadda sanadkaa naga dhammaanaya ee laba kun iyo saddex iyo tobanka macnuhu waxa weeye miisaaniyaddii sanadkan aan isticmaalnay iyo tan sanadka dambe aynu qorshaynay waxay isdheer yihiin way laba jibaarantay in ka badan boqolkiiba boqol weliba ma aanaan tixgelin kaalmo dibadeed oo badan oo aan fil oo aan ka filayno caalamka koritaanka dhaqaalaha iyo ganacsiguba waa saddex jibaarmeen marka loo eego sanadkii hore maanta waxaan leenahay sharciga maalgelinta caalamiga ah ee soomaaliya iyo shuruuc kale ee kaabaya horumarinta ganacsiga shariikado badan oo caalami ah ayaana maanta u tartamaya maalgelinta soomaaliya way ka bedelan tahay xaalku hal sano ka hor siduu ahaa qorshaha hiigsiga cusub the new deal combat waa guul aynu gaadhnay waxaana loo ballan qaaday kaalmo dibudhis ee gaaraysa labo dhibic afar bilyan oo dollar waxaa jira ballanqaadyo badan ee lagu ee lagu heli doono kaalmooyin dhaqaale iyo farsamo ee ka madax bannaan qorshaha the new deal xagga arrimaha dibadda maxaa ka qabsoomay xiriir siman ee is-xurmayn iyo iskaashi ku dhisan yaan la leenahay maanta caalamka aada buu u horumaray xiriirkeennii waddamada dariska ah lixdii bilood ee u dambeysay in ka badan toban waddan yaa safiiradoodii si rasmi ah looga guddoomay waraaqihii aqoonsiga oo qaarkood bilaabeen ismihii safaaradahooda maanta aqoonsiga iyo la dhaqanka soomaaliya ee caalamku mugdi kuma jiro halkaa waxaa igaga dhammaatay su-aashii dheeray ee aan kaga jawaabahayay afartii saktar oo aada shantii novembar laba kun iyo labiyo tobanba baarlamaanka keenteen maxaad ka qabateen jawaabta intan waa intii guud oon anigu ugu talagalay inaan prime minister ahaan ku jawaabo faahfaahinta sector walba sida kan arrimaha gudaha kan arrimaha dhaqaalaha iyo maaliyadda kan arrimaha bulshada kan arrimaha dibadda haddaan baarlamaanka joogi lahaa waxaa idaba taagnaan lahaa wasiiradaydii oo mid walba faahfaahin intani waa intii guude ka dheer ka bixin lahaa wixii laga weydiiyana ka jawaabi lahaa waa ka gudbahayaa halkaas waxaan kaga gudbay su-aashii koobaad isla baarlam su-aalihii mooshinka waxaa ka mid ahaa su-aasha labo afar shan oo saddexdooduba hal jawaab oo mid ihi ay kaafin kardo kadib markaan arkay inay isku soo laalaabanayaan marka waxaan door biday saddexdoodaba inaan si wada jira uga jawaabo kadib markaan arkay waxyaabahay isweydiinayaan inay yihiin wax isku soo laalaabanaya oo aada ugu dhow tusaale tan labaadoo kale waxay ka hadlaysaa dhismaha guddiga runta iyo dibi heshiisiinta iyo maxkamadda dasweyniga tan afraadoo kale waxay ka hadlaysaa waxay ka hadlaysaa heshiisyo caalami ah eed gasheen maxaad usoo gudbin weydeen tan shanaad oo og dambaysaana waxay ka hadlaysaa amniga iyo maamulada gobolka gobollada shuruucdii laga samayn lahaa maxaad ka yeesheen hirgelintooda waa si waa sahlan tahay dhammaan waxaana u haynaa jawaabo waafi ah anigu intaan baan horay horay uga jawaabayaa detailiskii loo baahnaan lahaana waxaa la diyaar ah wasaa wasiiradayda oo nasiib daro dhammaantayo aan nala siin fursaddii baarlamaanka iyo ummaddaba aan kula qaybsan lahayn jawaabahan dhaadheer ee aan ku soo talagalay maxaa yeelay dhaqanka isla xisaabtanku dowladnimada waa usal annaguna waa soo dhaweynayna sidee baan marka uga jawaabay su-aalahan la xidhiidha guddiyada shuruucda umuuraha lamidka ah oo ay ka muuqatay baarlamaanku inuu welwalka qabo marka la eego mooshinkii hadalaha waayahay su-aalahan wada jir sidan baan uga jawaabay mudanayaal iyo marwoyi eedaymaha su-aalahan ay xambaarsan yihiin waa kuwo hugsiimo dheeraada u baahan lama abuuri karo hay-ado iyo guddiyo iyadoo aan marka hore sharciyadooda la samayn la ansixin saxiixna aanu ku dhicin waxaan uga dan leeyahay broceska ay soo maraan xukuumaddu iyadoo gudanaysa doorkeedii ahaa in ay soo gudbiso hindisa sharciyeedyada hay-adaha kala duwan u noqon lahaa aasaaska ay ku dhisan yihiin waxay horaantii ilaa bartamihii sanadkii laba kun iyo saddex iyo toban baarlamaanka farta ka saartay hindisa sharciyeedyadan soo socda hindisa sharciyeedka golaha adeega garsoorka hindisa sharciyeedka dhismaha maxkamadda dastuurka hindisa sharciyeedka dib u eegista iyo hirgelinta dastuurka hindisa sharciyeedka xuduudaha gobolada iyo deegaanada hindisa sharciyeedka xuquuqda aadanaha hindisa sharciyeedka dhismaha gobolada iyo degmooyinka hindisa sharciyeedka la dagaalanka argagixisada hindisa sharciyeedkii dhismaha hay-adaha maarayn hay-adda maaraynta musiibooyinka hindisa sharciyeedkii maalgelinta ganacsiga iyo warshadaha hindisa sharciyeedkii hay-adda duulista hawada ee rayidka hindisa sharciyeedkii runta iyo dib u heshiisiinta hindisa sharciyeedka shaqaalaha arrimaha dibadda hindisa sharciyeedka xafiiska gardoonka hindisa sharciyeedka hay-adaha dib u soo celinta iyo dib u dejinta qaxootiga hindisa sharciyeedkii bangiga horumarinta iyo dib u dhiska soomaaliyeed hindisa sharciyeedka kalluumaysiga iyo ee soomaaliya hindisa sharciyeedka xeerka isgaarsiinta hindisa sharciyeedka shatiyada ganacsiga hindisa sharciyeedka sumadda ganacsiga iyo hindisa sharciyeedka guud ee xeerka maaliyadda waa labaatan iyo kow hindisa sharciyeed oo aanu gusdinay bilowgii ilaa bartamihii sanadkan oo aanu joogin dhammaantoodna aan gacanta ka saaray baarlamaanka baarlamaanku wuxuu ansixiyey dhowr ka mid ah sharciyadaa hase yeeshee saxiix kuma wada dhicin haddii taasi dhacday waxaa kale oo dastuur ahaan u furay baarlamaanka inuu ku dhawaaqo in sharciyadaasi si toos ah ay u saxiixan yihiin automatic ratification afar iyo toban maalmood kadib si ay xukuumaddu howlaheeda si buuxda ugu gasho taasina ma dhicin ilaa hadda waxaanse si buuxda halkan ugu caddaynay koob iyo labaatankaas hindisa sharciyeed oo qaarkood la soo ceshay inaanu muddo lix bilood gudaheed ilaa toddoba bilood gacanta ka saaray baarlamaanka waxaa intaa dheer in xukuumaddu u gudisay baarlamaanka muddo ka hor heshiisyo caalami ah ee ay ka mid yihiin heshiiskii tababarada ciidamada ee soomaaliya iyo turki brotocoolkii mucaawinada dhaqaale soomaaliya iyo turki heshiiskii caalamiga ahaa ee cotonou heshiiskii wasaaradda isgaarsiinta boostada iyo isgaarsiinta ee shirkadda iyo shirkadda favori ee garoonka aadan cadde heshiiskii iskaashiga milatari ee talyaaniga iyo soomaaliya heshiiskii wasaaradda maaliyadda iyo norway ee tafiiraadka maaliyadda gaarka hindisa sharciyeedyada iyo heshiisyada caalamiga ah ee xukuumaddu baarlamaanka u gudbisay muddadii sanadka ahayd ee ay jirtay waa ilaa soddomeeyi marka laysku daro hindisa sharciyeed iyo heshiisyadii caalamiga ahaa markaad barbar dhigto xataa baarlamaanada dalalka degan waa tiro aada u badan in xukuumadi baarlamaankeeda soddomeeyo hindisa sharciyeed iyo heshiisyo ay u gudbiso sanad gudihiis arrintaas ayada ahayd dhabtii waxaa naga galay shaqo badan waana ku faraxsannahay xiriirka noocaasa oo ilaa dodomeeyada hindise iyo heshiisyo aanu u gudbinay baarlamaanka halkaa waxaa kaga jawaabay su-aashii dheereyd ee labo afar iyo shan saddexdaa su-aaloodba hal mar aan kaga jawaabahay waxaan u gudbayaa su-aasha saddexaad ee mooshinka ee la xiriirtay si kooban maxaad waxqabadkii xukuumadda iyo balaankii xukuumadda loogu soo gudbin waayey xukuumadda maxaa baarlamaanka loogu soo gudbin waayey waa dhab baarlamaanku xaq wuxuu uleeyahay inuuna weydiiyo strategic planka xukuumadda weliba wasaarad wasaarad ahaan annagoo guddiyada kala duwan la xisaabtamayno si waxa aynu qabanay iyo waxa noo qorshaysnaa laysu barbardhigo oo la ogaado meesha aan wax marayno su-aashaas waa garowsanay waana su-aal xaqa oo xidhiirka baarlamaanka iyo xukuumadda saldhig u ah su-aashaas jawaabteeduna waa tan kadib markiina la weydiiyey strategic planki iyo waxqabadkii xukuumadda si laysugu eego waxaanu kaga jawaabay sidan taasi waa dhab waana la soo weydiiyey documentigaas hase yeeshee isla markiina la weydiiyey ayaanu golaha baarlamaanka u gudbinay qorshihii slash waxqabadkii tobanka wasaaradood ee xukuumadda waxaana halkan ku hayaa caddayntii saxiixii iyo shaabadii uu agaasimaha xusuus dhowrka golaha shacbigu nagaga guddoomay soo gudbintii qoraalka qorshahaas ee wasaarad walba ee loogu talagalay guddiyada baarlamaanka halkan ayaan ku haynaa waakan warqadiina loo soo gudbiyey ee la xiriirtay ka jawaaba hawshan waakan warqadii aynu baarlamaanka u gudbinay ee istaamkii iyo aqbalaadii baarlamaanku inay dhammaan naga heleen strategic plankii iyo waxqabadkiiba tobanka wasaaradoodba istaamkoodiina halkaasuu saaran yahay guud ahaanna saasaan u gudbinay warkan aan idinla qaybsanayaa waa warkii ay ahayd inaan baarlamaanka hortiisa kaga doodno oo ay ansusno sida wasaaradahaygu ula shaqeeyeen baarlamaanka waan ka gudbaynaa marka su-aashaas ayada mar haddaan documentina ka keenay garowsanayna wax dambe oo aan kaga siidhahaya ma jirto ayada waxaan marka kaga halkaa igaga dhammaaday dhammaan su-aalihii shanta ahaa ee uu ka koobnaa ee uu ka koobnaa mooshinkii xukuumadda laga kena waxaan halkan rabaa marka haddii shaqo laysku diro annaga qaranka soomaaliyeed baa shaqo noo diray hay-addii fulinta aynu nahay waxa aanu qabanno waa inaysan sir noqon waxa caqabadaha oo naga hor yimaadaana waa inaysan ayaguna sidoo kale sir noqon si naloo kaga kaalmeeyo ummadda soomaaliyeed nagu ogolaa sidoo kale wixii kala bixina oo aynu qabnana si dalka iyo dadkaba ay u anfacaana xaq baan ayadana u leenahay ina la ka dhageysto sidaa la alligee markaan dhameeyey umuurihii mooshinka iyo wixii la xiriiray halkan waxaan ku hayaa caqabadihii muddadii aynu shaqaynaynay aynu la kulannay iyo wixii aynu aragnay ayadana waa qabaa in la garowsan doono kow waxaanu nihi ma nihin dawlad ku meel gaar ah waxaanu nahay dawlad constitutional ah hase yeeshee institutionidkeenna systemkeenna iyo habdhaqankeennuba uma diyaarsana umana bisla dawlad dastuuri ah labo waxaa nagu fakaday hal mar nagu soo fakaday mas-uuliyaad aanaan u diyaar garoobin aanaanna wada xamili karin wakti hal wakti aysanna jirin cid si qorshaysan noola qaadaysa sida qalabaynta ciidanka hal sano ka hor mas-uuliyaddaas waxaa nala wadaagi jiray amisom waxa weeyaan taa micnaheeda haddaan si kooban uga hadlo mas-uuliyaadkii dawlad mustaqila ah oo constitutional ah oo dhan baa hal mar lagu soo wareegay ama ha noqoto shaqo ama ha noqoto maaliyad ama mid kastoo ay noqoto cid noo qorshaysan iyo base dhaqaale iyo base resource dadeed iyo wax badan oo horay noogu diyaarsanaana runtii waa jirtaa wax badan oo wanaagsan oo aanu ka dhaxalnay xukuumadihii naga horreeyay laakiin mas-uuliyaadkii nagu soo fakaday way ka cuslaayeen awooddayada tusaale hal mid baan usoo qaatay gaar ahaan waxa weeye qalabaynta ciidankeena oo aan hadda kahor soo sheegay saanadiisa loojisikadiisa mushaarkiisa in xukuumaddayadu ay ku guulaysatay ayna wada qaatay annagoo dareen gaara ka leh ciidamada qaladka sida siday gacanta soomaaliya u geli lahayeen cid kalaba hanala ka kaalmeeya tan saddexaad waa mushkilooyin badan oo wakti dheer ka soo dhacahaya soomaaliya laakiin ayadana mas-uuliyaddeeda aynu hal mar inaanu wada mastar garayno ay mas-uuliyaddaas aanu aynu qaadnay waxa waxaan kulantannay oy tahay hal mar inaan la wada tacaallo dawlad la-aan gaamirtay oo nabaday fawdo iyo kala dambayn la-aan kala qaybsanaan fakri argagixiso burcad badeed iyo waxyaabo kale oo badan ayadoo muuqaalkeenna imageka dawladnimo usan xoogganayn howlahan iyaga ahi waa duruufta rasmigaa oo dalka ka taagan oo si mas toos ah markaanu noqonnay dawladdii dalka mas-uuliyaddeeda toos anaan cidna ku halaynayn muddo dheer iyadoo ururtayna aanu hal mar dhaxallay dabcan waa u bareeray waana laka sugayaa mas-uuliyaddeeda laakiin culayskeeda waanu sheegaynaa numberka number four waxaa ku dhex nool dawladnimadeenna dhaqan kooxaysi ku dhisan cid walba oo leh qorshe ajende gaar ah ee aan waafaqsanayn dastuurka waa u halis dawladnimadeenna curdanka ah xasilooni la-aanta siyaasadeed ee maanta kama ee maanta kama dhalan institutionistkeenna dhexdooda waa waxaa wada gacmo kale oo awood iyo ujeeddo gaar ah leh waa khilaaf la dhex keenay aniga iyo madaxweynaha golaha baarlamaanka golaha xukuumadda tusaale labo ilaa saddex toddobaad ka hor intaan buuqani abuurmin madaxweynaha waxaan ka wada hadlaynay laba kun iyo lix iyo toban oo ah waktiga teeramkeenu ku egyahay iyo wixii ka dambeeya taa micnaheedu waxa weeye waktigan dhib kama anaan arkaynin sidee halkaan halkeebaan soomaaliya u hogaaminaa laba kun iyo lix iyo toban yaanu ku mashquulsanay labo ilaa saddex wiig ka hor golaha xukuumaddu waxay ahaayeen golo si wada jir ah consensus go-aankooda ku gaara inuu waanu si buuxda yaanu haddaan go-aan qaadanayno badanaada dhaqanka u gaarka ah xukuumaddayda wuxuu ahaa wax walba waxaanu ka aragnaa si wada jirhaanu boqolkiiba sagaashan u wada aragnaa labo ilaa saddex toddobaad ka hor golaha baarlamaanka mooshin kama jiro waa la socotaa waxaa muqadimiin ka ah xasilooni la-aanta siyaasadeed ee maanta wasiiro ka mid ah xukuumadda oo qaba in ayagu ay soo harayaan oo si sahlan loo bixiyo loo bixin doono ra-iisul wasaaraha waxaan si cad ugu sheegay madaxweynaha oo dadaalkiisa la-aantii halkan la isla soo gaareen inaysan gar ahayn in koox dana gaar ah leh soomaaliya looga haro ridhi baano waxaan idinka codsanayaa maanta in arrinta aan ka digayo idnaan fududaysan kuna dhiirataan xasilinta soomaaliya oo codkiina xaqa ah ku baajisaan in loo qafaalaado koox gaar ah taasoo ah caqabad ballaaran ee nahortaal maanta si kooban sida aan waxu ogahay anoo aanan ugu wada tiigsanayn oo mar kasta dareenka iyo dulqaadka institutionska ee aynu leenahay eegahaya waxaan ka fursan waayey inaan kooxdan gaarka ah oo danleyda ah doorka ay ku lahaayeen xasilooni la-aanta soomaaliya inaan xuso waa ka maari waayo sababtoo ah waxaan dareemay oo qalbigayga iyo soomaali jacaylkayga isiinaya marka aan ka hadlahayo maxaa idinku adkaaday doorka kooxaysiga haddaanan ka hadlin soomaaliya waa khiyaano wax aan taro waxaa u fiican inaan wax walba oo dawladnimada iyo constitutionka soomaaliya paralel la-ah dana la-ah wata inaan caddeeyo taasi waa ogahay hawl yar ma aha laakiin mid ka weyn oo danta soomaaliya ah yaa habboon in loogu huro looguna dhiirado in la sheego mushkiladaasi waa mushkilo taagan gunaanad waxaan si buuxda uga mahadnaqayaa guddoonka iyo golaha fursadan qaaliga ah ee difaaca xukuumaddayda haddii mooshinkani ahaa waxqabad la-aan waxaan saacaddan qabaa oon dareensanahay intaas xal loo helay oo laga bogsaday waana soo dhowaynayaa dhaqanka isla xisaabtanka hase yeeshee waxaan baarlamaanka sharaftale ka codsanayaa in aan nalaga dhex arag siyaasad kale oo qiimayntu ku ekaato waxqabadka xukuumadda dhankayga waxaan maanta qoray taariikh kadib markaan noqday ra-iisul wasaarihii ugu horreeyey ee isagoo jooga ku soo simay muranka ka dhashay iscasil iyo iscasili mahaye golaha shacbiga shacabka go-aankani ma sahlanayn mana hurid la-ayn waxaanse si kalsooni leh u qaatay inaan idin aamino oo dib idinkugu soo cesho kalsoonidii aada igu siiseen laba boqol iyo sagaal iyo tobanka cod si aan taariikhda iyo dowladnimada soomaaliya bog ifaya ugu yeesho malahayga idinkana waxaa idiin dagatay guul iyo taariikh ee u codeeya haa waanu ku kalsoonnahay xukuumadda si aad u noqotaan horseelayaasha dowladnimo dastuur ku dhaqanta mudanayaal iyo marwooye waxaad soomaaliya maanta u kala maqan tahay oo weliba usii kala firdhaysaa ma aha dowlad nacayb ma aha midnimo nacayb ma aha qowmiyad nacayb ee waa qoonsimaad iyo welwel laga qabo ku dhaqanka dastuurka iyo wixii la isla ogaa xog ogaal ahaan waxaan si buuxda idinkaga codsanayaa igama dhagayaridine u hiiliya dastuurka iyo dimuqraadiyadda u hiiliya soomaaliya maanta ummaddeenna iyo caalamkuba waa idin wada eegayaa codkiinna xaqa ahina wuxuu isu soo dumi karaa dadkeenna kala dumay allaha idin waafajiyo cadaaladda halkaas waxaa ku soo gabagabeeyey khudbaddii dheerayd oon ugu talagalay baarlamaanka hortiisa inaan ka sheegiyo kadibna ay igu xigsadaan faahfaahin tobankayga wasaaradood ciddii looga baahdo halkaasna dhammaan wax allaale wixii su-aalo ay ka qabaan baarlamaanku aynu kaga jawaabno dabcan waa sheegay in haddii welwelku ahaa waxqabad iyo waxqabad la-aan inay ku filan tahay codsigaygiina waa jeegsay waxqabadka ka sokow caqabadihii naga nasanu soo aragnay sanadka gudihiisa waa sheegnay gebagabana wixii aan ku talinahayo waa sheegay intaasi waa intii maantay aan soo qorsheeyey ee ila gudboonay dabcan maadaama hawshaan aan ka sii daynahayo xaafiiskayga ee aanan jooginin baarlamaankii wasiiradii fursadda ma siinayo meel aan su-aalihii iyo sistamkiiba u diyaarsanayn halkaas waxaan kusoo koobayaa khudbaddii aniga gaarka ii ahayd waa qabaa in ummadayda iyo caalamkuba i maqlay inay ku qanceen waxaan xasuusinahayaa waxaan u soo qabtay soomaaliya wax aan aada ugu faraxsanahay waxaan taariikhdayda ka arkahayaa weligeyna ma hagran bar madowna kuma lihi diyaarna uma ahi ajenda soomaaliya taabanahaya si cad inaan u taabto oo si meel la arki karo kaga qanco maahe inaan si fudud uga hadho maxaa yeelay hawsha aada u jeedaan oo dhan oo caalamka oo qofku ku qiimaysan yahay qofku nolosha wuxuu u yimid maxaa dalkaaga iyo dadkaaga u qabatay ee maxaad ka qabsatay ma aha arrintaasi waa arrinta aadka maaragtay runtii madaxayga markasta ugu shigta waa mahadsantihiin waan ku faraxsanahay fursaddan wanaagsan inaan dadkayga lawaree la wadaago runtii ma eedaynahayo eedo gaara baarlamaanka uma soo jeedinahayo fursaddan laakiin waxaan hubaa wixii la gudboonaa kuma aysan dhaqaaqin soomaaliya ha noolaato waa maha